بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفون كي دوغستا عجلدها آيال حسين أما الحسين إسلامي ستيريو أند بوكشوب هل كنا وحانا ينكسو قدبيننا سيرري رملة بنت أبي سفيان وحانا نسو كيدين هي ولالكين شيخ آدم حاج محمود
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu silsiladeenii nisaa lmu'minaat aynu soo wadnay ka hadli doonaa maanta hooyooyinkii mu'miniinta mid ka mid a oo la odhan jiray ramla bintu abi sufyaan radia allahu canha ramla bintu abi sufyaan bintu xarb sidaa ka muuqata waxaa dhalay abasfeen binu xarb oo runtii ahaa quraysh nimankii u talin jiray allahuma salli calaa maxamed koob iyo tobanka ahaa ninkii afraad ama shanaad ahaan jiray ee u talin jiray quraysh weeyey ninkaasi waana ninka taariikhdu in badan ay ka waranto siraacii iyo loolankii dhex maray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo mujtamacii qureysheed oo runtii meel adag kaga jiro abasufyaan binu xarb waxa uu ka mid ahaa reer beni umaya waxaanuu ahaa ninkii reerkaa u talin jiray ramla binta abi sufyaan radia allahu canha inta aynaan bilaabin taariikhdeeda oo xafisid mudan inaynu meel ka hadalno oo aynu tilmaano halkii guurkeedu uu kasoo unkamay waxaana mujtamacii qureysheed afar nin baa maalin maalmaha ka mid oo wada hadlay oo ninka la yidhaha wariqa binu nawfal iyo cuhmaan binu xuwayris binu asad iyo zayd binu camr binu nufayl iyo cubaydallahi binu jaxsh afartaa nin baa wada hadlay dabeete waxay isweydiiyeen oo ay yidhaahdeen war niman yahow tolkeen waxaanay caabudayaan ee dhagaxaanta ah ee asnaamta ah shay caqli noqon kara oo qof bini aadmi uu diin ka dhigan kara maaha kacbadana waxaa yaalay sida aynu taariikhda ku hayno saddex boqol iyo lixdan sano baa xajarul aswadka u yaalay waxaa la yidhaha midba hadal buu yidhi hadaladii waxaa kamid ahaa masalan nin ahaani waxa uu yidhi anigu waxaan doonaya inaan nasraaniyada iska galo oo uu kamid ahaa wariqa binu nawfal nin kale waxa uu yihi anigu waxoodana caabudi maayo ee allahuma salli calaa maxamed sidaasaan iskaga joogaya muhimadda waxa aynu ka leenahay ninkii qabay ramla binta abi sufyaan oo ku jiray cubaydullaahi binu jaxsh oo markii dambe guursaday oo ragga kamid ahaa cubaydullaahi binu jaxsh waxa uu ka mid ahaa raggii afarta ahaa ee ka biyo diiday asnaamtii qureyshe ay caabudeysay iyadoo sidaa ay tahay cusmaan binu xuwayris oo kale isagu wuxuu tegay baa la yidhaahdaa heraqlu uu tegay kaysar boqorkii markaa ruom halkaasi ayaa uu iskala joogay waxaanu noqday nin nasraani oo iyagana loo cubaydullaahi binu jaxsh oo runtii isagu aan nasraanina noqon isla markaa aan ku qanacsanayn quraysh wixii ay caabudeysay ayaa waxaa ilaahay nasiibuu uga dhigay inuu guursado ramla binta abi sufyaan ramla binta abi sufyaan bintu xarb iyaduna waxay kamid ahayd marka loo yaqaano abaa sufyaan binu xarb oo runtii kamid ahaa mujtamacii qureysheed odayaashii u talin jiray maca daalik ma garatay dadkii hantida lahaa ee adduunka lahaana kamid ahaa ayaa markii uu siiyey cubaydullaahi binu jaxsh inantiisa ayaa waxa uu dareemay in nin caqli badan oo marka horeba karti iyo maskax lagu tuhmeeyey in ilaahay inantiisii wanaagsaneyd uu siiyey iyadoo sidaa ay yihiin oo marka horeba rabla aqoon iyo toosni iyo garasho lagu tuhmeeyey cubaydullaahi binu jaxshna uu sidaa ahaa oo markiisa horeba uu diidanaa allahuma salli calaa maxamedin asnaamtii qureysha ee caabudeysay ayaa waxaa soo baxay dacwadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa soo bixitaankiisii u yimi waxay iskaashaday toosnidii iyo garashadii ay ramla binta abi sufyaan bint xarb ay lahayd iyo allahuma salli calaa maxamedin garashadii uu lahaa saxaabiga ninkaasi saxaabiga noqday ee cubaydullaahi binu jaxsh oo markii horeba ka biyadiiday asnaamtii qureysha waxaanay ka mid noqdeen labadooduba dadkii ugu horeeyey ee rumeeyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam rumayntaa ay rumeeyeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa kala kulmay labadoodaba dhib badan oo sababtu ay ahayd ramla binta abi sufyaan aabaheed oo runtii ahaa nimankii qoraysh u talin jiray oo ku kalifay in inantiisu ay ka noqoto dacwada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo marnaba aan laga siisanayn inantaadi waxay raacday maxamed maxamedna waxaaynu doonaynaa inaynu ka hortagno marka ay qorayshi koob iyo tobankii nin oo abadaalib oo keliya uu ka hadhay ay wada tashanayaan aba sufyaan binu xarb oo runtii saldadiisa iyo maamulkiisa ilaashanayay iyo meeshii uu ku lahaa qoraysh culays badan buu inantiisa saaray ramla ilaa xad uu gaadhsiiyey wax walba waan ku siinayaa iskaga tag diinta maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmutalib ee khilaafay qoraysh wixii ay isku ogeyn isla markaasi asnaamtii faraha badnaydna ka tegey oo ilaah keliya ka doortay waxaa xusid mudan ramla binta abi sufyaan oo iimaankeedu uu qawi ahaa ka sharaabtay dacwadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam mar labaad fahamtay qur-aanka oo aan marnaba iyada liimaankeenu aanu lexleexan maadaama cadaadiskii uu ku batay oo aabaheed uu yidhi xoog ha lagaga saaro diinta haddii ay wanaagii diiday waxay ka mid ahaayeen dadkii u hijrooday ardul xabash iyadiyo ninkeedii loo odhan jiray cubaydullaahi binu jaxsh halkaa markii ay tegeen waxaa allahuma salli calaa maxamedin ay kula kulmeen sidii meelo kale aynu kasoo waranay ninkii najaashi loo odhan jiray boqorka ahaa oo allahuma salli calaa maxamed runtii aada ugu soo dhaweeyey halkaasi maca daalik ma garatay ku siiyey nabadgelyo wanaagsan dadkii muslimiinta meeshaa joogay muddo markii ay joogeen muslimiintu ay nabadgelyana ku nool yihiin aada u wanaagsan ayaa waxaa dhacday habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa riyootay ramla bintu abi sufyaan waxaanay runtii ku riyootay ninkeedii oo wejigiisii isbedelay oo allahuma salli calaa maxamed aragtidiisu aanay ahayn sidii hore iyada oo runtii la yaaban oo allahuma salli calaa maxamed arrinku sida uu yahay iyo arrintaba aada ula yaaban ayaa waxaa la yidhaahdaa cubaydullaahi binu jaxash ayaa allahuma salli calaa maxamedin muddo kadib waxa uu iska dhex galay baa la yidhaahdaa mujtamacii nasraaniga ahaa ee munxarifka ahaa ee markaa joogay ardulxabash waxaa la yidhaahdaa wuu iskala saaxiibay khamrigii baa iska durduurtay meelihii ay iskugu imanayeen baa u tegey dabeeta arrintii ayaa waxaa u sabirtay allahuma salli calaa maxamed ramla binta abi sufyaan oo markii ay meeshaa tegeen ilaahay ka siiyey inan ay u dhashay ninkeedaas oo ay u bixiyeen xabiiba sidaa darteed kunyada ramla binta abi sufyaan bintu xar waxaa loo odhan jiray xabi ummu xabiiba ayaa loo odhan jiray waxaa la ydhaha markii ay aragtay in uu ka leexday khadkii uu ugu talagalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee islaamnimada ayaa waxaa la yidhaahdaa waxaa arrintaasi dareemay allahuma salli calaa maxamedin dadkii muslimiinta ah cubayd allahi bnu jaxsh oo isagu gabadhiisii allahuma salli calaa maxamed ramla binta abi sufyaan ayay u sabirtay markii uu ka leexday dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam isla markaana uu ku fitnoobay dadkii xabashida ahaa ee meesha deganaa ayaa waxaa la yidhaahdaa umu xabiiba bintu abi sufyaan bintu xarb oo runtii ahayd gabadh toosni badan sabir badan bay u sabirtay inay ku adkaato iyadoo dariiqii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyadii inanteedii yarayd xabiiba umu xabiiba loogu bixiyey muddo ayaa ay keli ku ahaayeen dhulkaasi fog ee gaarka ah halkaasna waxay ahayd gabadh iyadu ku akrisataa intii qur-aanka ay ka xifdsanayd ee ay kala tagtay madiina iyo wixii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku barbaariyey muddo markii ay sidaa ahayd umu xabiiba ayaa arrintii waxa ay gaadhay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo aada ugu dareen badnaa saxaabadiisa dumar iyo ragba oo aada iyo aada u ilaalin jiray ayaa warkii waxa uu ku gaadhay magaaladii maka nebiga caleyhi salaatu wasalaam yacni warkaasi gaadhay ee allahuma salli calaa maxamed soo gaadhay oo odrhanaya ninkii la odhan jiray cubayd allahi binu jaxsh waxa uu dhex galay mujtamacii xabashida ahaa ee meeshaa joogay dariiqiina waa uu ka leexday umu xabiibana mudda ayaa keligeed ay ahayd iyadii inanteed yarayd rasuulku caleyhi salaatu wasalaam aada buu ugu dabcay arrintaasina waxa ay ku kaliftay isagoo saxaabadiisa aada u ilaalin jiray inuu go-aan deg dega ka qaato rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaanu nebigu caleyhi salaatu wasalaam diray camar binu camar binu umayata damri isagoo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ugu diray in uu ka qeyb qaato arrintaasi odhanaysa in uu ku soo xidho oo uu ka dhigo hooyooyinkii mu'miniinta umu xabiiba waxaa xusid mudan yani ramla bintu abi sufyaan oo ka hor ku riyootay iftiin gurigeeda yimid intii aanu nebigu caleyhi salaatu wasalaam iman oo runtii dareemaysay talow ma waxay noqon doontaa mid ku biirta dumarka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii uu yimid camar bin umayta damri isagoo ka wakiila rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxa uu tegay najaashi oo markaasi islaamay warqadna uu u siday oo uu ka siday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxa uu ma garatay kaa codsaday oo kuu soo wakiishay inaad u meheriso ramla binta abi sufyaan bintu xarb markii uu masalan arrintaasi u sheegay ayaa aada waxa ugu farxay najaashi wakiilashadaa uu soo wakiishay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaana uu ku yidhi ramla binta abi sufyaan intuu u wardiray oo uu ku yidhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ayaa ii kaa soo wakiishay inaan kuu meheriyo waxaad soo kaxaysataa ehelkaaga cidda kaaga dhow ee weli kuu noqonaysa isla markaasi iskugu keenkeen baa uu yidhi guriga boqortooyada najaashi saxaabadii baa halkaa iskugu timid sidoo kale allahuma salli calaa maxamed saciid binu caas khaalid binu zaciid oo binu caas oo markaasi reer ahaan ugu dhowaa ramla bintu abi sufyaan bintu xarb ayaa isaguna ahaa weligii waktigaasi ramla bintu abi sufyaan halkii markii ay iskugu yimaadeen ayaa waxaa hadlay najaashi isaga oo runtii furfuray hadalkii isaga ahaa waxaan ihi alxamdu lilahi almaliki alquduus asalaami almu'min almuhaymin alcaziiz aljabbaar waashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuuluh وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أستقتها أربعمائة دينار مركو إلهي مهديي uu ilaahay subxaanahu watacaala sifooyinka boqortooyada iyo dahirnaanta iyo nabadgelyada iyo intaasoo dhan uu ka soo waramay ayaa waxa uu yidhi intaa kadib rasuulka ilaahay waxa uu iisoo wakiishay inaan kuu guuriyo yani umu xabiiba waxaanan allahuma salli calaa maxamed ka bixiyey afar boqol oo diinaar waana meherkii ugu badnaa ee laga bixiyo dumarka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha lacagtiibaa uu soo daadiyey najaashi isagoo ka hordaadiyey yani khaalid binu saciid binu caas oo markaasi isagu weli uu ahaa umu xabiiba khaalid baa isaguna hadlay oo yidhi alxamdu lilaahi axmuduhu wa astaciinuhu wa astansiruh wa ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxameda cabduhu warasuuluh arsalahu bilhudaa wadiini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun intaa markuu ilaahay ku mahadiyey ayuu yihi amaa bacd faqad ajabtu ilaa maa dacaa ilayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wasawajtuhu umu xabiiba bintu abi sufyaan fabaaraka allahu lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waan aqbalay buu yidhi doonistaa uu soo doonay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam umu xabiiba waanan u guuriyey ilaahayna ha u barakeeyey rasuulku caleyhi salaatu wasalaam dabeete najaashi baa u dhiibay lacagtii lacagtiina sidiibaa uu ku qaaday khaalid binu saciid binu caas jaafer binu abidaalib iyo saxaabadii kale ee meesha joogay ayaa doonay inay baxaan dabeete najaashi baa yidhi ha bixina fa ina sunnata alambiyaai calayhim assalaam idaa tazawatuu an yu'kala طacaamun cala ataswiij waxaa sunnaha ambiyada ka mid ah in marka ay guursadaan ay sameeyaan weliimo ama casuumad wax la yidhaahdo dabeete cunta ayuu ugu baaqay halkii ayaa lagu cunay cunto ilaa saxaabadii qof walba wixii uu awoodi karay uu meeshii ka qaatay dabeete markii ay dhammaysteen ayaa lagu kala baxay waxaa xusid mudan gabadhii warka usoo sheegtay allahuma salli calaa maxamed umu xabiiba ayaa waxaa la yidhaahdaa umu xabiiba oo ramla bintu abi sufyaan ahayd waxa ay siisay maalintii markii ay u sheegtay ayaa waxay siisay qoorteedii ay haysatay iyo wixii u xidhnaa ee dumarku ay isticmaali jireen oo dhan inta ee ay isku qurxin jireen bay siisay waxaanay ku tiri waxaan doonayaa maadaama aada iigu bushaaraysay guurkaygii way guursaday rasuulku caleyhi salaatu wasalaam anigoo ninkaygii muddo u sabray oo uu ku dhintay isaga oo dariiqii ka leexday muddadeydii markii ay dhammaatay kadibna rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu isoo wacay sidaasaan doonayaa inaan dabeete waxaa la yidhaahdaa abraha yani cafwan najaashi ayaa waxa uu maqlay gabadhaasi in ay siisay umu xabiiba gabadha ay isaga u shaqaynaysay dabeete waxa uu ku yidhi u celi weliba waxa aada ugu dartaa wax allaaliya waxaa dumar jooga guriga boqortooyada buu yidhi najaashi hadaayaad ha siiyaan umu xabiiba bintu abi sufyaan marka waxaa la yidhaahdaa halkiiba allahuma salli calaa maxamed qof waliba oo dumarkii ka mida oo wax keenay ilaa xad la yidhaahdo alaab aan hore loo arag ayaa ramla bintu abi sufyaan oo hadaayaad ah iyada oo lagu cisaynayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam guurkiisa ayaa la siiyey taasi waxa ay u noqotay ciwad iyo abaalmarin ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abaalmariyey ramla binta abi sufyaan toosnidii ay la timid iyo sabirkii badnaa ee ay diinteeda ku adkaatay kadib markii ninkeedu iyadoo dhul qurba ay joogaan uu diintii ka leexay waxaa xusid mudan gabadhii markii hore warka usoo sheegtay oo u bushaaraynaysa ramla binta abi sufyaan oo ku leh waxaan kuu sheegayaa inaan qiray ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammedan rasuulu llah waan islaamay sidaa waxa ad iga gaadhsiisaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka aada u tagto aniguna waxaan raacay dariiqii najaashi waxaana doonayaa in haddii ilaahay uu ii ogolaado inaan la kulmo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan abasufyaan binu xarb oo runtii ahaa nin aada u dhib badan intii hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii dhibtu ay kasoo gaadhay ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay wax badan ku kulmeen oo dagaalkii uxud waa ninkii hogaaminayey ee sababay in allahuma salli calaa maxamed xamse dilkiisii iyo muxuu ahaye allahuma salli calaa maxamed muscab bin cumeyr iyo saxaabadii yani toddobaatanka ahayd ee runtii ku istishhaaday dagaalkii uxud ilaa xad uu gaadhay inuu yidhaahdo axayun muxamed maxamed miyuu nool yahay axayun abubakrin axayun cumar bin khadaab yani markuu dagaal ku dhamaaday maxamed miyuu nool yahay abubakar miyuu nool yahay cumar miyuu nool yahay isagoo taladiisu ay ahayd intaasoo dhan waanu ka takhalusnay ahayd abasufyaan binu xarb oo khamla binta abi sufyaan aabaheed ahaa ayaa waxaa la yidhaahdaa dagaalkii ghaswat laxzaab ayaa waa kii soo ururiyey bacda uxudin ilaa saddex kun oo ciidan ay isu keenay oo qabaayilkii oo dhan iyo wixii oo dhan soo wada ururiyey oo ugu talagalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu halkaasi uu magaratay yacni madiine lagu weeraro waxaanu runtii usoo diray warqad waxaanu ku yidhi isagoo la hadlaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam bismika allaahuma فإني أحلف بالله والعزى وإساف ونائل وهبل لقد سرت إليك في جمع وأنا أريد ألا أعود إليك أبدا حتى أستأسلكم فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها وإنما كانت تعرف ظل رماحها وشبى سيوفها وما فعلت هذا إلا فرارا من سيوفنا ولقائنا ولك, ولك مني يوم كيوم أحد waxa uu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam magaca ilaahay baan ku bilaabay aniga oo ku dhaaranaya laate iyo cuza iyo isaaf iyo naa'ila iyo hubal waxaan kuu soo diray buu yihi ciidan urur ah oo xoog badan waxaanan doonayay inaanan noqon ilaa aan idin goosto sida loo goosto ma garatay allahuma salli calaa maxamed yani waxa weeye hadhuurhka iyo wixii lamidka ah laakiin waxaan ogaaday buu yihi inaad diiday inaad nala kulanto oad nala dagaalanto waxaanad la timid khiyaamo aanay carabi aqoon oo aanaan hore u arkin waayo carabi waxa ay xaq u lahaan jirtay inay aaminto warankeeda iyo raggeeda adigu laakiin waxaad la timid xeelad aan hore loo arag adigoo ka baxsanaya inaad nala kulanto waxaanan doonayaa inaan kuu sheego maalin maalintii uxud oo kale ah inaan kaaga dhigay inaan doonay waa hanjabaad weyn rasuulku calayhi salaatu wasalaam abasufyaan binu xarb waa uu la hadlay wuxuu ihi bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamed rasuuli illaahi ilaa sakhr binu xaab amaa bacd faqad ataanii kitaabuka waqadiiman qaraka billahi algaruuru amaa dakarta amaa maa dakarta anaka sirta ilayna waanta laa turiidu an tacuuda xataa tasta'silana fadalika amru yaxuulu allahu baynaka wa baynah ويجعل لنا العاقبة ولا يأتين عليك يوم أكثر فيه اللات والعزى وإساف ونائل وهبة حتى أذكرك ذلك يا سفيه بني غالب رسولك عليه الصلاة والسلام حكوري ورقدني وحي كتب محمد بن عبد الله رسول الله وحنكو سعوة الصخر بن حرب يعني مقرتي دقيحي ريب بن حربي ورسولك عليه الصلاة والسلام هلكو أبو سفيان بن حرب كورن لها دقيحي ريب بن حرب ويي ويي مدبور رسولك كتاب كاقي هرانا إلهي باكوك هدي أو واحد اسمه ديبور وحانا ضهين بور رسولك عليه الصلاة والسلام واحد شاكتين أد نوت مد وأنا الدونين إن أد نقطه إلا أد ندميسه taasi ilaahay baa nakala ilaahay baa kaa dhex galay oo wax kuu suurtageliyay maaha caaqibadana annagaa leh waxaana iman doonta buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi maalin aan jajabiyo laata iyo cuza iyo isaaf iyo naa'ila iyo hubal kuwa aada ku dhaadanaysa taasaanan kuu sheegayaa buu yihi oo rasmiga ah yaa safiihu bani khaalib ninkii aan caqligiisu ku filnayn ee reer bani khaalibo intaasi iga hoo buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aba sufyaan binu xar oo runtii ghaswat alaxsaab sidaa uga noqday oo isaga ujeedadiisu ay ahayd mar walba inuu joojiyo dacwada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sidii ku noqday dabeete waxaa dhacay sulxulxudaybiye heshiiskii sulxulxudaybiye ayaa runtii dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam umu xabiiba bintu abi sufyaan ama ramla bintu abi sufyaan bintu xar ayaa u la aqal galay halkiibaa allahuma salli calaa maxamed waxaa ka dhacay muxuu ahaaye casuumad aada u wanaagsan guurkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa si wanaagsan u dhacay saxaabadii oo dhan baa kasoo qeyb gashay nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshaasi waxa uu ka sameeyey casuumad aada iyo aada u wanaagsan iyaduna waxa ay la timid hadiyadihii faraha badnaa ee runtii ay soo siiyeen dadkii markaasi boqorkii muslimka ee najaashi ka agyimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintaasi wuxuu ugu yimid guriga udgoon iyo ur aanu hore u arki jirin waxaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi inahuna qurayshiyaat badaaxiyaat qarawiyaat lasna abi caraabiyaat walaa badawiyaat rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku ammaanay inay yihiin dumar horumar leh dumarka reer quraysheed ee ay ka mid tahay yani ramla binta abi sufyaan isagoo udgoonka rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga warramayay waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo ka warramaya saxaabada ardul xabash ka yimid ee ay ku jirtay ramla binta abi sufyaan oo dagaalkii khaybar qaniimooyinkii uga soo baxay oo uu ka qeybgelsiiyey oo markii la qeybinayay iyaga qeybtooda uu siiyey isagoo ku leh lakum antum ahla asafiinati hijratan dadkiini doonida raacay ee ahlu safiina ahaa idinku laba hijradood ayaa leedihiin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam heshiiskii sulxulxudaybiya oo ku galay oo runtii sida aynu ognahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu la hadlayay nimankaasi waxaa wakiil u ahaa ramlo aabaheed oo abasfiyaan bin xarbi ah waxaa lagu heshiiyey inaan lagu xadgudbin ciddii xidhiidh la leh nebiga calayhi salaatu wasalaam marka laba qabiilo oo qabiilada banu bakr oo iyadu ku xidhnayd quraysh bani khusaacana tartan baa ka dhexayn jiray iyaguna waxay ku xidhmeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu ku noqday madiine ayaa reer beni bakri ay weereen reer beni khusaaca qurayshina hoostay uga raacisoo hubkii iyo raggii bay siisay ilaa dil badani uu meeshaa ka dhaco reer beni khusaaca gaadmo lagu sameeyey dabeete reer beni khusaaca ninka loo yaqaano camar binu salim alkhusaaci oo afartan nin wata ayaa tegey magaaladii madiina isagoo doonaya inuu usoo waramo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ku dhacay iyo wixii dhibaatay iyaga gaadhay dabeete nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu la hadlay ayaa wuxuu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam nusirta yaa camr binu salim waa lagu gargaaray buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaasi waa halkii ay ka dhalatay fatxu maka oo heshiiskii sulxulxudaybiya qabaa'il badan baa intay nabad dareemeen ayay hore u islaameen dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu diyaariyey fara badan oo ciidankii maka furtaya oo labiyo toban kun oo runtii mujaahid ahaa oo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa arrintiiba waxaa maqlay abaa sufyaan binu xar abaa sufyaan markii uu maqlay allahuma salli calaa maxamed arrintaa iyada ah ayaa waxa uu isili ole ciidanka intaa leegi haddii uu soo baxo oo uu maka soo gaadho dee maka cidiba ka nabadgeli mayso dabeeto waxa uu is yidhi hore uga gaadh inta aan maka la soo weerin oo ramla aabaheed weyn sidii baa uu kusoo baxay isagoo runtii og ciidanka kusoo socda waa uu soo dhuntay madiinuu soo galay ilan waa nin ku og inantiisii umu xabiiba ama ramla bintu abi sufyaan bintu xarb oo isku halaynaya wuxuu ka horeeyey gurigii idantiisa wuxuu u tegay ramla oo allahuma salli calaa maxamed gurigii joogta oo uu ka maqan yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu salaamay ee ay salaantii ka celisay ayaa uu gudaha galay isagoo doonaya inuu ku fadhiisto furaashkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete furaashkii bay ka laabtay faqaala lahaa yaa bunaya maa adri araqibta bi can hada alfiraashi am raqibta bihi cani waxa uu ku yidhi wallaahi inantaydii imaan garan ma aniga ayaad igala lex jeclowday oo aad tiri aabbaha ayaanu ku fadhiisanin shaygan iska googo-an ee magaratay sidana mise aniga ayaabad ii diidanta qaalat bal huwa firaashu rasuuli illaahi sala allahu aleyhi wasalam wa anta mushrikun ya abi waxay ku tiri waa firaashkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam adiguna waxaa tahay nin gaala oo mushrika oo weli axjaartii iyo asnaabtii caabuday dabeete waa uu yaabayo wallaahi laqad asaabaka bacdii shar wuxuu yidhi aniga dabaday waxaa ku haleelay shar badan shar ka keenay oo ay hablihiisii ilintiisii ugu dhibirsanaanta badnayd ee ugu soo dhoweynta badnayd ee ilaalinta badnayd aabaheed bay ahayd ramla bintu abi sufyaan bintu xarb inkastoo ay ahayd gabadh dhibirsan oo aabaheed aada u jecel oo soo dhaweysa haddana may ogolayn inay ku fuliso waxaan iimaankeeda iyo islaamnimadeenu aanay u ogolayn dabeete waxay ku tiri hadaani allahu lilislaam wa anta yaa abati sayidu qurayshin wa kabiiro kayfa yasqudu canka dukuulu fi lislaam wa anta tacbudu xajaran laa yasmac walaa yubsir waxay ku tiri aabbo aniga ilaahay islaamnimada ayuu ilaahay igu hanuuniy adiguna waxaa tahay quraysh sayidkeedii iyo ninkii u talinayay uguna weyna sidee ay ku weydaarataa inaad islaamka gasha oo aada maanta u tahay nin dhagax caabudaya laa yasmac walaa yubsir oo aan waxba maqlayn maca daalika aan waxba arkayn qaala yaa cajabaah waxau yihi waa la yaabe wa haadaa minka aydan adiga laftigaagana ma sidaas ayaad iigu baaqaysaayo ma adigii ayaa iila yimid wixii aan ka dagaalamay a atruku maa kaana yacbudu aabaa'i wa attabicu diina muxammadin ma waxa aad doonaysaa inaan ka tago wixii aabbahay awow ka awow ay caabudeen wa attabicu diina muxammadin oo waxa aad doonaysaa inaan raaco diinta muxamed calayhi salaatu wassalaam dabeete waa u ka kacay waxaa xusid mudan ummu xabiiba oo ramla binta abi sufyaan ahayd oo ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeeda iimaanka ku sugay yani laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum waa dadkii ilaahay subxaanahu watacaala ku sifaynayey ma aada helaysid dad yani ma garatay yani laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir heli maysid dad ilaahay iyo maalinta dambe ee aakhire rumeeyey oo yuwaaduuna yacni ma garatay xidhiidhinaya xidhiidh kalgacayl man xaada allaha warasuulah nin khilaafay ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam walow kaanuu aabaa'ahum haba noqdaan aabbayaashoodii baa ilaahay subxaanahu watacaala le idan ramla bintu abi sufyaan bintu xarb iyadoo aabbaheed xuduuddii sharcigu u ogolaa soo dhaweynaysa haddana may jeclayn inay uga leexato inta aanu iimaanku u ogolayn ee allahuma salli calaa maxamedin aanu ka doonayn ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulku calayhi salaatu wassalaam waxaa xusid mudan ramla bintu abi sufyaan markii uu ka tegey allahuma salli calaa maxamed aba sufyaan binu xarb ayaa waxa uu soo maray meelo dhowra oo uu doonayo inuu magangeliyo uga raadiyo mujtamacii quraysh wuxuu u tegay abubakar aada buu la hadlay wuxuu yihi ya abubakrin waad og tahay tolkaa waxaa haysta waxaanu doonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu weeraro dee maanta magangelyaha laiga aqbalo oo ayaan la weerarin dabeete waxa uu ku yidhi arrintaa waxaa le rasuulku calayhi salaatu wasalaam marna ma ay suurtogelayso inaanu khilaafno amarka rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaa xusid mudan sidiisi leeg ayaa waxa uu la tegey cumar binu khaaab radia cumar binu khadaab radia allahu canhu isaguna aada buu ugu adkeeyey waxaanu ku yidhi maanta haddii yani aan dilkaagu ii banaanaan ma maanta ad ilaga hadlaysaa wixii aada samaysay baad og tahay inaan kaala hadla rasuulku caleyhi isalaatu wasalaa cusmaan binu cafaan buu u tegey cusmaanna sidiisi leeg baa uu ku yidhi cali bnu abi taalib buu u tegey wuxuu u tegey faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam oo uu ka gaadhsiiyey haddii adigu maanta aanad awoodeyn inaad masalan allahuma salli calaa maxamed arrintaasi aada wax ka tidhaahdo waxaa malaha aada u wanaagsanaan lahayd inaad nagu xidhiidhiso xasan iyo xuseen oo ay magangelyo siiyaan mujtamacii quraysheed dabeed faatima waxay ku tihi carruurtaydu waa ay yaryar tahay oo ma ay suurto gelayso inay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka magangeliyaan qoraysh oo dhan sidii ayaa ku noqday abasufyaan binu xarb isaga oo runtii ku fashilmay arrintii maca daalik doonaya allahuma salli calaa maxamed inuu ku noqdo mar labaad magaaladii maka sidii ayaanu ku noqday waxaa xusid mudan ilaahay subxaanahu watacaala meelihii aayaadka uu ku soo dejiyey inay ka mid ahayd guriga ramla binta abisufyaan bintu xarb waxaana ka mid ahayd aayaadka ilaahay kusoo dejiyey gurigeeda gudaheeda ee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam intii ayn la noolayd kusoo degay asa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallahu qadiirun wallahu gafuurun raxiim aayadda suurat lmumtaxinna ku jirta ee ilaahay uu leeyahay ilaahay waxa uu mudan yahay inuu ka dhigo dhexdaada iyo dhexdii kuwii aa iscollaysateen kalgacayl ilaahay waa kii wax walba kara waana ka dembiyada dhaafa mu'miniintana u naxariista maalinta yowma alqiyaama waxaa xusid mudan abasufeen binu xarb oo halkaasi ilaahay subxaanahu watacaala ilayn waa kii bacdi fatxi maka waa uu islaamay sidaynu ognahay ilaahayna waxa uu ka soo dhex saaray dadkii uu ku xoreeyey shaam oo dhan mucaawiya bin abi sufyaan iyo yaziid bin abi sufyaan oo runtii muja mujaahidiintii waaweyneed ka mid ahaa waxaa dhalay abasufyaan binu xarb inkastoo colaada abasufyaan binu xarb muddadii intaa ka horreysay uu hayay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay aada u ballaadhnay leanno gabadha uu qabaynana waxay ahayd hinda bintu cutba bintu rubeyca waa gabadhii dagaalkii beder lagu dilay aabaheed iyo walaalkeed iyo adeerkeed ee iyaduna ku tala gashay inay ma garatay beerka xamse ay ugu aarto leanno cali bin abi taalib iyo xamse bin cabdilmudalib ayaa kala dilay yacni aabaheed iyo ade iyo ma garatay walaalkeed waxaa xusid mudan yani ilaahay subxaanahu watacaala markii aayaddaa uu ka hadlayey oo ma garatay la sheegayey in ilaahay uu ka saarayo qalbiyadii yani ma garatay gaalnimada ahaa abasufyaan bin xarb iyo raggii ma garatay dambe ee islaamnimada soo gaadhay oo ay noqon doonaan qaar dariiqa soo raaca waxa umu xabiiba radia allahu canha ay runtii ka mid ahayd dadkii iyadu mar walba raaca dariiqi rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam waxaa xusid mudan xadiiska rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam uu wariyey ee uu leeyahay ina allaha abaa lii an atazawaja ilaa ahla aljanna yani ilaahay wuu ii diiday inaan guursado mooyaane dadka ahluljannaha ah marka culimmadu waxay leeyihin xadiiskaasi rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam uu yidhi waxa uu tilmaamayaa in umu xabiiba maadaamuu guursaday rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ay ka mid ahayd ahluljannah maca dalika ay ahayd dumarkii ugu toosnida badnaa ee rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo jibriil uu yimid caleyhi salaam oo umu xabiiba warkaasi uu ku noqday war agteeda aada runtii ugu weyn iyo ay kana murugootay leanna wuxuu u sheegay jibriil calayhi salaam maalin maalmaha ka mida isagoo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ku leh waxaa dhintay najaashi oo runtii ahaa boqorka muslimka ahaa ee ardul xabash markaa u telinayay dabeete rasuulku caleyhi salaatu wasalaam isaga oo la hadlaya waxa uu ku yidhi saxaabada oo la yidhaahdo wuxuu ku tukaday salaatu ljanaasa salaadaas oo ahayd salaaddii ugu horeysay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo yacni haayiba daa'ibnimo uu runtii ku tukado yani qof muslima oo maqan bukhaari baa soo saaray fi ljanaa-is oo marka uu ka warramaya xadiiskaasi uu ku sugan yahay arrintii markii umu xabiiba ay maqashay ayay runtii ka murugootay dabeete waxaa dib ugu soo noqday taariikhdii yani ninkeedii cubaydallaahi binu jahsh iyo markii uu leexanayey wixii kusoo maray allahuma salli calaa maxamed inanteedii yarayd ee muddada yar kelida meeshaa kula noolayd sidii uu usoo dhaweeyey najaashi guurkeedii maalintii meherkeedu sidii uu dhacay sidii laga abkaalnay casuumaddii uu sameeyey wixii o dhan baa kusoo noqday dabeete runtii dadkii aadka ugu duceeyey ayay ka mid ahayd najaashi waxaa xusid mudan umma xabiiba ama ramla bintu abi sufyaan oo ka mid ahayd dadkii nebiga caleyhi isalaatu wasalaam ka wariyey axaadiista culimmadu waxa ay leeyihiin axaadiis badan ba ay ka warisay umu xabiiba rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa shan iyo lixdan xadiis oo ay isku waafaqeen yani sheekaanku oo bukhaari iyo muslim iyo oo xadi laba xadiis oo iyo laba xadiis oo kamida oo ma garatay la gaar noqday sheekhu ama ma garatay bukhaari iyo mid uu la gaar noqday yani muslim waxaa kaloo ka wariyey asxaabu sunan ayaa iyaguna wax ka wariyey allahuma salli calaa maxamed umu xabiiba dadka warka ka wariyey waxaa ka mid ahaa walaalkeed mucaawiya cambasa ayaa ka mid ahaa ibnu akhiya cabdillaahi binu cutub bin abi sufyaan baa ka mid ahaa ibnu ukhtiha oo aba sufyaan binu saciid binu muqira ayaa ka mid ahaa curwa binu zubayr ayaa ka mid ahaa iyo zalim binu shawaal almaki abuljaraax alqurayshi iyo rag kale ayaa ka mid ahaa dadkii ka wariyey axaadiista waxaa ka mid ahaa dumarkii ka wariyey axaadiista zaynab bintu abi salama almaksuumiya safiya bintu shayba alcabdariya ayaa ka mid ahaa waxaa xusid mudan axaadiista masalan ma garatay ay warisay allahuma salli calaa maxamed badan waxaa ka mid ahaa sida xadiiska uu bukhaari wariyey laa yaxilu liimra'atin yu'minu billahi laa yaxilu liimri'in yu'minu billahi walyawmi alaakhir taxidu calaa meytin fowqa halaatin ilaa calaa zawjin ilaa calaa zawjin laha arbacata ashhurin wacashra yacni xalaal uma aha gabadh laa yaxilu liimra'atin tu'minu billah yacni ilaahay rumaysay iyo maalinta dambe inay meyd saddex cisho wax ka badan xidaad u qaadato ninkeeda mooyaane oo iyada afar bilood iyo toban arrinkiisa uu yahay yani ciddadiisu waxaa xusid mudan xadiiska abu yacla uu wariyey almuusali ee raximahullah uu isagu soo saaray oo umu xabiiba uu ka wariyey oo ay umu xabiiba lahayd samictu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaquul lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli salaat kamaa yatawadauun haddaanan ummadayda uga baqanayn inay dhib ku noqoto waxaan fari lahaa mar walba inay cadaydaan cinda kulli salaad salaad walba marka ay gelayaan inay cadaydaan kamaa yatawada'uun sida ay u weysaysanayaan oo kale ayaa ahayd fadaa-isha salaada oo umu lmu'miniin umu xabiiba axaadiista ay warisay ka mid ahaa qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man sallaa arbacan qabla aduhri wa arbacan bacdaha xaramahu allahu cala annaar qofka tukada afar salaada duhur ka hor wa arbacan bacdahaa afarna ka dambeysiiya xaramahu allahu cala annaari ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka xaaraantinimeeya naarta musnadu abi yacla ayaa uu kaasina ku sugan yahay umu xabiiba radia allahu canha waxa ay ka mid ahayd dadkii dikriga badnaa sida ay culimmadu ka warrameen waxaanay ahayd dadkii soonka badnaa waxaanay ahayd dadka habeenkii usoo jeedka badnaa cibaadada intaa waxa u helisay iyada oo runtii ahayd gabadh yacni u dhibirsan jaarka iyo dadka muslimiinta ee kale ee ay ku xidhan tahay waxaana runtii la yidhaahdaa iyadoo ay magaratay ka warramaysay cambasa binu abi sufyaan oo u warramaysay magaratay nucmaan binu salim oo ku lahayd alaa uxadisuka xadiisan xadasanatnaahu umu xabiiba bint abi sufyaan yani xadiis ay nooga warrantay umu xabiiba ma kaaga warrama dabeete waxa uu ku yidhi yani nucmaan bela iska daa inaanad nooga warramin oo nooga warramaan waxay tidhi qaala man sallaa yani xadasatna ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala man sallaa fii yowmin sinta casharata sajda tadawucan buniya lahu bihina beytan fi ljanna ninka ilaahay subxaanahu watacaala labiyo toban ragcadood yani labiyo toban sujuudood oo tadawuca ilaahay u sujuuda waxaa loo dhisaa yani guri jannada kamida ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam noo sheegay waxay tihi maalintaa laga bilaabo sidii aan umu xabiiba uga maqlay kamaan tegin anigoo muhiimadeydu ay ahayd inaan janno ku helo yani qofku marka way qof muslima oo toosan oo faraa-iddii ka adag oo xalaal miirta oo xaaraantii ka taga maca daalika sunayaashii ku adkaada dee waxaa inoogu sugan axaadiista saxiixa iyo qur-aankuba uu inoo tilmaamay inuu sidaa ilaahay subxaanahu watacaala janno ku siinayo waxaa la yidhahdaa umu xabiiba waxay ka mid ahayd dadkii runtii muddada dheer la noolaa khulafada waa ay la soo nooleyd abubakar aada buu usoo dhaweeyey isagoo runtii ilaaliyey ummahaadkii mu'miniinta waxaanu ka qaadan jiray yani ma garatay wixii ay kala kulmeen rasuulku alayhi salaatu wasalaam abubakar sidii baa uu ku dhintay waa ay nooleyd waktigii cumar binu khataab radia allahu canhu cumarna aada buu ilaalin jiray ummahaatu lmu'miniin waxa uu ka qaadan jiray wixii cilmiya iyo fiqhiya ee ay ka qaateen rasuulku alayhi salaatu wasalaam sidoodana waa uu ilaalin jiray waxaa yimid waktigii cusmaan binu cafaan radia allahu canhu waata la yidhaahdo fitan baa waktigaasi dhacay maalin maalmaha ka mid a ayaa markii fitanku ay jireen ummu xabiiba allahuma salli calaa maxamedin la yidhaahdo waxa ay cunaqabateyn ku sameeyeen cusmaan binu cafaan nimankii fitanka sameynayey ee uu hogaaminayay cabdillaahi binu saba iyo suweyq ninkii la odhan jiray oo labada ninba runtii yahuud lagu sheegay istislaam yani dad muslimiina iska dhigayay oo fitanka muslimiinta gudahooda ka abuuray isla markaa adeegsaday dad badan oo wax magarato ah oo muslimiintii caamadeedii kamid a oo si kale wax ugu tilmaamay waxaa la yidhahdaa markii ay isku xeereen cusmaan binu cafaan radia allahu canhu ee xataa biyihii ay ka jareen ayaa dadkii usoo gurmada waxaa ka mid ahaa umu xabiiba waxaa la yidhahdaa nin baa magaratay ku qayliyey oo intuu sidaa hawdajkeedii magaratay u tilmaamay dabeete waxa ay ku tiri iyadaoo runtii habaaraysa oo la hadlaysa ilaahay waxa aan kuu bariyey inaanad noqon mid yacni ifka sii jooga muddo yar kadib ilaahay nin baa uu ku salliday oo seef baa uu laba ugu kala jaray ninkii idan waxaa runtii la yidhaahdaa umu xabiiba waxay ka mid ahayd mustajaaba dacwa cusmaan binu cafaan khilaafadiisiina waa ay noolayd tii cali binu abi aalibna waa ay joogtay oo cali dadkii uu soo dhaweeyey ayaa ay ka mid ahayd umu xabiiba binta abi sufyaan dabeete mucaawiya oo walaalkeed ahaa ayaa xataa la gaadhay waktigii khilaafada uu hayay umu xabiiba oo runtii da-deedu ay gaadhay ilaa xad ay la noolayd khilaafadii walaalkeed mucaawiya bin abi sufyaan oo ilaa markaasi la yidhaahdo waxa ay ka mid ahayd dadkii ay cilmiga iyo fiqhiga iyo toosnida ay u doonan jireen saxaabada iyo taabiciyiintu waxna ay ka weydiin jireen waxa uu ishkaal ka galo ayaa markii muddadaasi ay gaadhay ayaa ay xanuunsatay dabeete waxaa la yidhaahdaa markii ay xanuunsatay ayaa waxay u yeedhay dumarkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo ay ka mid ahayd caaisha oo ay ka mid ahayd umu salama iyadoo runtii kule waxaan doonaya inay iga cafidaan wixii yani magaratay laabteenna soo maray intii aynu la noolayn rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waana arrin muumin waa arrin muujinaysa qofku marka uu ilaahay la sii kulmay iyadoo wax ka dhexeeya aanay jirin haddana safaagii qalbiga ahaa oo ay doonaysay inay ilaahay kula kulanto iyadoo oo saafi waxaanay ku yidhaahdeen qafara allahu laka daalika kullihi watajaawasahu waxalaltuka min daalika kullihi dabeete waxay ku tiri yacni ilaahay baan ku mahadinaya kol haddii maanta ilaahay subxaanahu watacaala ma garatay aan ilaahay kula kulmayo iyadoo qof muslima oo wax allaaliya waxna dhex maray aanay jirin waxay ahayd waktigii ay dhimatay sanadkii afar iyo afartanaad ee hijiriyada waxaanay dhalatay ramla bintu abi sufyaan bintu xarb rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii aan lasoo saarin toddobiyo toban sannadood ka hor yani afar iyo afartankii hijiriyadana waa ay magaratay dhimatay toddobiyo toban sannadood ka hor nabiga caleyhi salaatu wasalaam islaamnimadiisiina waa ay magaratay waa ay dhimatay umu xabiiba waa ay way dhalatay marka halkaa taariikhdeeda waxaynu de ahaan kasoo saaraynaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam intii aan lasoo saarin toddobiyo toban sannadood halkaa inoo dhig saddex iyo toban sannadood oo maka joogayna halkaa inoo dhig saddex iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka marka laysu geeyo allahuma salli calaa maxamed waa soddon sannadood weyn soddonkaa marka loo geeyo afar iyo afartankaa dambe ee hijriyadana yani allahuma salli calaa maxamed afar iyo toddobaatan jir iyadoo ah ayaa ay magaratay ku dhinatay waxaana runtii laleeyahay cali bin xuseen isagoo ka waramaya waxau yihi waxaanu ku aasnay meel u dhow guriga cali bin abi taalib halkaas ayaa ay kula kuntay ummu xabiiba oo ahayd ramla binta abi sufyaan bintu xarb ilaahay subxaanahu watacaala iyadoo ahayd dumarka mu'minaadka ah ee aynu u baahannahay maanta dumarka muslimaadka inay taariikhdooda intayna ogaadaan inay kaga daydaan koow toosnideedii caqiidada oo aynu arkaynay la dhaqankii aabaheed siday ula dhaqmaysay iyadoo xaqeeda ilaalinaysa haddana siday u ilaashanaysay iimaankeeda laba sabirkeedii oo aabaheed oo quraysh oo dhan u talinayey oo colays saaray in runtii qurayshna ay ku tili haddii aada doonaysa inay taladeenu meel marto inantaada horta islaamnimada ka saar oo culays oo dhan saaray oo adduun oo dhan siiyey oo allahuma salli calaa maxamed oo wax qof dumara lagu leexsado aanu ula iman aanay jirin oo markiiba ay ka diiday waxay intaa u wehelisay markii dambe oo tacdiib khaasa uu saaray oo gaara si uu usoo celiyo oo taladiisii quraysheed aanay uga wareegin oo aan loogu dhaleecayn inantaadii baad soo celin kari weyda waxay intaa u wehelisay sabirkeedii markii ay tagtay ardul xabash oo cubaydallahi binu jaxsh aynu ka soo warannay ninkeedii keliya ee ma garatay uu ahaa allahuma salli calaa maxamed kanfiga ee ay la noolayd oo iska dhex galay mujtamacii xabashida oo ka leexday oo iyadoo keliya oo ilmaheedii wadata oo dhul qurba ah ku nool ay noqotay gabadh sabirta oo ku adkaata saadkii ay ka qaadatay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxay intaa wehelisa yacni ramla binta abi sufyaan oo ay tahay in dumarka muslimaadkii ay kaga daydaan oo aynu taariikhdeeda ka fahmayna markii ay ku soo noqotay madiina ee rasuulku caleyhi salaatu wasalaam oridiisii ay noqotay oo ka mid noqotay dumarkii mu'minaadka ahaa ee kanfiga u noqday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hadday noqoto adduunkooda oo ay ku furtaan hadday noqoto rasuulka oo ay sabirsiiyaan hadday noqoto gaajadii iyo dhiftii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu dacwadan usoo maray oo qeybteeda ay ka qaadatay ramla bintu abi sufyaan bintu xar waxa ay tahay inaynu kaga dayanno cilmigeedii yacni aynu soo tilmaanay oo axaadiistii ay ka xafiday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee maanta dhaxalka ah ee ay dadka muslimiinta uga tagtay aynu cajaladda intay nooga dhiman aynu ku xusi doonaa umu salama bintu cabdil asad oo ma garatay hinda bintu umaya magaceedu uu ahaa oo allahuma salli calaa maxamedin aynu kaga soo warranay cajaladii hore oo in yar ay nooga dhinayd oo dhinacna ay ka ologaan oo xidhiidh ay ka leeyihiin ramla bintu abi sufyaan sababtuna ay ahayd inay ahayd dadkii ay u wada hijroodeen ardulxabash ee weliba dumarkii ugu horeeyay ka mid ahaa oo allahuma salli calaa maxamed dhinac badan ay wax iska ka wadaageen inaynu ku dhamaystirno baaqiga aynoo hadhay ramla bin magaratay umu salama oo sida aynu soo tilmaanay ahayd dumarkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam ee ugu door bidnaa waxaa la dhaha markii ay dhimanaysay caaisha umulmu'miniin ayaa ay tiri kelmado runtii dhaxalgal oo ah dadka muslimiinta waxaana ka mid ahaa erayadeedii allahuma inii lam akhruj ashharan walaa badra walaa riyaaan walaa sumca walaakinii kharajtu ibtiqaa'a mardaatik waibtiqaa'i sakhad faas'aluka bixaqika calaa jamiici khalqik an tarzuqanii min alkhayri akthara mima arju watasrifa canii min ashari akthara mima akhaaf yani waxay odhan jirtay marka ay meel u baxdo ilaahay oo umaan soo bixin kibir iyo istus iyo in lay maqlo laakiin waxaan usoo baxay dartaaban ilaahay usoo baxay anigoo doonaya raalli ahaanshahaag iskana ilaalinay ma garatay cadhadaada ilaahay waxaan doonaya inaad igu arsaaqdo xaqa aada igu leedahay iyo xaqa dadku ay igu leeyihiin iyo inaad iga nabadgeliso wixii xumaana waa erayo ay dhaxalgaloo dadka muslimaadka ah iyo muslimiintaba ay uga tagtay waxaa la dhaha caaisha dhimashadeedii ayaa waxa ay tiri iyadoo lasii hadlaysa raximaka allahu wagafara lak wacarafaniika fi ljanna ilaahay ha kuu naxariisto ha kuuna dembi dhaafo ha iskuna keen baro jannada gudaheeda umu salama oo runtii cilmi u saaxiib ahay isla markaa axaadiistii ay ka horeysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu qiyaasay saddex boqol iyo toddobiyo siddeetan xadiis saxiixeynka oo muttafaqa ah oo ma garatay ay isku waafaqeen xadiis bukhaari iyo muslim sagaal iyo labaatan xadiis ayaa u ahaa oo saddex iyo tobanna uu la gaar noqday bukhaari saddex kalena uu la gaar noqday yacni alimaam muslim waxaa ka mida masalan umu salama yani saxaabada ka warisay anas binu malik aba saciidan alkhudari abu hurayra usman bin cafaan cabdillaahi bin camr bin caas cabdillaahi bin subayr aba muusa alcashcari sacad bin waqaas salmaan alfarisi jaabir bin cabdillaahi iyo macaad binu jabal iyo abubakrin sidiiq waa saxaabadii ugu cilmiga badnayd ee ugu ag dhoweyd rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhammaantood ayaa ka wariyey waxaa culimmadu ay sheegayaan oo taariikhda ay kaga waramaan waxaa keliya ee allahuma salli calaa maxamed ka axaadiis badneyd caaisha laakiin dumarka kale ee muslimaadka oo dhan waxay ahayd dadkii kusoo xigay yacni ka warinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam umu salama waxaa ka mid ahaa axaadiista uu ka wariyey sheekhaanku oo magaratay bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen waxay ku tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaalat qultu yaa rasuul alla hal lii ajrun fii bani abi salama anfiqu calayhim walastu bitaarikatihim haakada wahaakada inamaa hum baniy nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ku tiri yaa rasuul allah bal ka waran ree bani salama waxa aan siiyo nacam laka ajra maa anfaqta calayhim haayo waad leedahay buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii aada siiso abaal baad ku leedahay baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi waxaa xusid mudan iyadoo ahayd gabadh aada u cibaado badan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dhaxashay ducadiisii ahayd yaa muqalaba alquluub habbit qalbi calaa diinik rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ducadaa lahaa ayaa marka ay arrin dareyntaba waxay odhan jirtay yaa muqaliba alquluub ilaaha qalbiyada leexiyow ama gediyow habbit qalbi calaa diin ilaahayu diintaada qalbigeega ku sug iyadoo weydiisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku tiri yaa rasuul allah ducadaa aan kaa xafiday maxaad ugu badisaa carabkaan waxaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yihi yaa umu salama innahu laysa min aadamiyin ilaa wa qalbuhu bayna asbacayni min asaabici illaahi maa shaaa allahu aqaama wamaa shaaa zaaqa qofka bini aadamka ah qalbigiisa waxa uu ku sugan yahay laba farood oo faraha eeba ka mid maa shaaa allahu aqaam wamaa shaaa asaa ilaahay wixii markuu doonana waa uu toosiyaa marka uu doonana alla subxaanahu watacaala waa leexiya lidaalik ayaa ma garatay uu u lahaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mar walba ilaahay u qalbigayga diintaada ku sugo idan waxaa ka mid ahayd axaadiista ay warisay umu salama xadiiska rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu safarka kaga warramayey ee uu lahaa allahuma inii acuudu bika an adilla aw adila aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya ilaahayo waxaan kaaga magan gelayaa in la inaan magaratay duloobo inaan hallaysmo in lay halleeyo inaan wax dulmiyo in lay dulmiyo inaan leexdo in laygu magaratay xadgudbo intaasiba uu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam u odhan jiray ummu salama waxay runtii ahayd dadkii ugu da-da weynaa yacni dumarka muslimaadka ah waxaana la leeyahay siddeetan jir bay gaadhay waxay la soo nooleyd khilaafadii abubakar oo runtii dadkii uu soo dhoweyn jiray ka mid ahaa cumar binu khadaab baa ay gaadhay sidoo kale allahuma salli calaa maxamed cusmaan binu cafaan cali bin abi taalib mucaawiya bin abi sufyaan ilaa waxay gaadhay yaziid binu mucaawiya bin abi sufyaan idan waxaa la yidhaahdaa maadaama intaa ay gaadhay dad badan oo taabiciyiina ayaa allahuma salli calaa maxamed wax ka wariyey da-deeduna waxaa la yidhaahdaa siddeetankii ayaay dhaaftay sideeda kale waynu ka soo warranay waktigii ay dhalatay iyo sidii ay ku soo barbaartay ummu salama waa aynu ka soo warranay culimmada qaar waxaabay gaadhsiiyeen in sagaashanka ay ku dhowaatay laakiin sida rasmiga waxay tahay in afar iyo siddeetan ay ku dhimatay ummu salama markii ay dhimatay waxaa ku tukaday abu hurayra radia allahu canha iyo inankeedii camar iyo salama iyo cabdillaahi binu cabdillaahi binu abi umaya ayaa ku tukaday waxaanay ahayd gabadhii ugu dambeysay ee dumarka mu'minaadka ahayd ee hooyooyinka mu'minaadka ahayd